magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta laga daafuray ololo dhirbeeris ah oo ay qabatay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ololahan laga bilaabay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir munaasabadda lagu wacyigelinayo ololaha dhirbeerista ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalk soomaaliya maamulka degmooyinka gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada marwa khadiija al maqzuumi oo daafurtay ololaha dhirbeerista ayaa waxay ka warbixisay muhiimadiisa maanta wadno soomaaliya cagaaran uu madaxweynaha ku dhawaaqay oo u sameyna maanta hal guriya hal geed taasay la mid tahay waxay tahay hal guriya hal geed ummadda soomaaliyeed inay u baahan yihin wacyigelinta in lagu wacyigeliyo oo maanta dhammaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ah joogno ku sugannahay degmada cabdicasiis oo aada nala shaqeeyeen degmada guddoomiyadda iyo tiimkeedaba sida ugu hergelino hal guri hal cagaaran hal guri iyo hal geed oo ka soo jeedo soomaaliya cagaaran oona rabno deegaankeena inaan barwaaqo iyo cagaarin u sameyno waajibaadkaasna inaan ummadda soomaaliyeed aa gaarsiino eena ka fuli doonto insha allah deegaan walba oo soomaali walba meel walba ee ka joogto oo maanta ku bilaabna degmada cabdicasiis sababtaan ugu bilaabna degmada cabdicasiis ugu beekheyno arrintaas maadaame ummad soomaaliyeed halkan ay ku geeriyootay ilaa u naxariisto intii naga tagtay intiina bukaysan ilaaha caafiyo aan rabno xeebihii iyo meel walba guri walbo inaan ka hooshaas ka qabanno guddoomiyadana waa ku mahadsan tahay hooshaas kaalin weyn nala qaadatay inaan wacyigelintii dadka u sameyno meeshaasna waan ka sii wad doona insha allah waxaana ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walbaa joogaan inay iska xilqaamaan arrinta hal guri hal geed qof walba mas-uuliyaddaa ka saaran gurigiisa inuu geed ku abuuro halkan waxaa ugu baaqaa waxay tahay madaxweynaha ka soo bilaaw ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada xildhibaanada qof walba muwaadinoo soomaaliyeed inuu halgeed iyo gurigiisi uu ku soo beero oo ummadda la soo wadaago taasaana ka rajaynaya insha allah anigoo taas iska bilaawayo guddoomiyadan iska bilaawaysa insha allah halkaan maanta ku abuureyno geed degmada cabdicasiis a waxaa ka codsanaa waxay tahay soomaaliya cagaaran sidaa loo ofiyo qof walba mas-uuliyaddaa ka saaran waa isagoo naf oo abuuray oo ka warhaayo iyo asagoo qof dilay hadduu geedkaas la waraabin waayey marka anakoo kor joogteynoyn arrimahaas oo mas-uuliyadda naga saaran waxaa ka codsanaa qof walba inuu mas-uuliyadda iska saaro arrintaas degmo walbana waa tagi doonaa wacyigelintaasna halkaasa ka sii wad doonaa inaa geedka qof walba iyo geed walba meesha walba u yaalo inaa laga taxadiro oo laga warhaayo qofkii dhirta jaraayna guddoomiye sharci uma laho geed inaa la jaro dhirtii inaa la jaro deegaankii khataray ku tahay marka waxaa kaa codsanaa waxay tahay tallaabo sharci inaa laga qaado qofkii dhirta jaraayo iyo geed khaasatan oo intaas sano oo jiray ee bilaabatay inaa la jaro marka guddoomiye waa kaaga mahadcelinaa insha allahna meeshaas hooshaas ka sii wadayna ilaah idankiisa waana ku mahadsan tihiin bahda warbaahinta inay fariintiina ay gaarsiiyaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan